bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllah وslm عlى نabiyina mxamed وعlى آlih وصaxbih وslm أجmaعin ama bعdu waxaan soo haynay kitaabkii cumdaة الأxkam lilxaafid cabdالغني bn cabdالwaxid almaqdisiy raximah اllahu taعaalى baabu shuruuطi fi اlbayc kitaab اlbuyuuc ayaan joognay baabu shuruuطi fi اlbayc ayaan ku dhex jirnay marka marka shuruuda beeca dhexdiisaan ka hadlayna xadiidkii bariira qisadii bariira ayaan joognay xadiidkii caa-isha xadiidkan bariira xadiid aada iyo aada u fawaa-id badan weeyaan culamada qaarkoodna kitaab ayay ka alifeen fawaa-iddiisa aad iyo aad bayna u badiyeen ilaa boqol faa-iida ka badan ayay kasoo bixiyeen oy kasoo saareen halkan laakiin baabka iyo marka aan fiirinay ee xadiidka meelaha iska waafaqayaan waxaa weeyaan famaa baalu rijaalin yashtarituuna shuruudan laysat fii kitaab illahi oo waxay tidhi bariira jaa-atnii bariiratu faqaalat kaatabtu ahlii calaa tisci awaaqin baan kitaabo kula galay ehelkayga sagaal wuuqiyadood fii kulli caamin sanad kastana uuqiyatan hal uuqiyad inaan markaa bixiyo fa aciiniinii ee ikaalme faqultu in axaba ahluki waxaan ku idhi bay tiri in axaba ahluki ehelkaagu haddii ay jeclaanayaan an acuddahaa lahum inaan u tiriyo wa walaa-uki lii walahaaguna uu ii sugnaanayo facaltu waan yeelayaa kitaabada marka inay munajamo noqon karto oo lakala qayb qaybin karo intaa mar walba keen la dhihi karaa laga qaadanayaa fa dahabat bari waxaa kaloo laga qaadanayaa addoon in la yacni addoon mukaatab oo la kitaabeeyey in la iibsan karo addoon mukaatab ah oo la kitaabeeyey in la iibsan karona waa laga qaadanayaa nacam addoon mukaataba oo la kitaabeeyey in la iibsan karana waa laga qaadanayaa ayb ayb addoon mukaatab ah oo la kitaabeeyey in la iibsan karana waa laga qaadanayaa nacam marka madaahibtuna taa waa isku khilaafsan yihiin fadahabat bariiratu ilaa ahlihaa bay u tagtay faqaalat lahum waxay ku tidhi arrintaabay u sheegtay fa abow calayhaa way ku diideen fa jaa-at min cindihim agtooday ka timid wa rasuulullaahi sala allahu calayh waali wasalamna jaalisun ou fadhiyo faqaalat waxa ay tihi innii anigu carabtu dalika calaa ahlii baan u bandhigay ehelkaygii dadkii ilahaa fa abow way diideen ilaa an yakuuna alwalaau waluhu inuu u sugnaanayo lahum iyaga inuu usugnaanayo mooyaane fa ahbarat caaishatu nabiya sala allahu calayh waali wasalam caaishana nebigii bay u sheegtay faqaala nebigu waxau yihi khudiihaa qaado washtaritii lahum lwalaa-a walahana siiyo u shardi bal hadday sidaa ku helayaan maba helaayaani saas weeyaan marka macnaha oo waa calaa sabiili zajri watanfiir fa inama alwalaa-u waluhu wuxuu un u sugnaaday oo keliya liman actaqa qofkii oo xoreeyey iyaguna ma xoreynina adaa xoreynaya markaas fa facalat caa-ishatu caa-isha wayse sidaa bay yeeshay uma qaama rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalam nebigu waa kacay fi naasi dadkiibuu ka dhex kacay faxamida allaha wa ahnaa calayhi allo ayuu ammaanay oo u mahad celiyey waana faalleeyey waa ammaanay uma qaala waxau yidhi amaa bacdu intaa ka gadaale khudbadaha marka in sidaa lagu bilaabayo famaa baalu rijaalin dad xaalkoodu muxuu yahay waxaa laga qaadanayaa marka bukhaari iyana ay u baabaysanayaan tan oo kale ragga iyo dumarku inay wax kala iibsan karaan oo caaisha wax iibsa ayaa wax iibsanaysa dadkaanna waa dad raga dabcan sidaa ka muuqanaysa famaa baalu rijaalinba rag shanigoodu waa maxay marka ma nabiga caleyhi salaatu wasalaam dad markay wax qalad sameeyaan ee uu naqdinaayo marar inta badan maa baalu rijaalin iyo maa baalu aqwaamin buu isticmaali jiray in marka uu isticmaalo dadkii magacooda inuu isticmaalo ee uu magac wax ku naqdiyo waa yar tahay ma badnayn nabiga caleyhi salaatu wasalaam oo waxaa qaalib ahayd oo badnayd inaan magac waxba wax lagu naqdinina maabaalo aqwaamin layra laba faa-iidana waa ku jirtaayoo maqsuudkii waa kasoo xasilayaayo mas'aladii dadka waa ka digtoonaanayaan maqsuud labaadna waa ka imaanayaayoo dadkii dembiga sameeyey waa loo ceeb asturay waa isgaranayaan iyaga laftirkooda markaa inay wixii ka laabtaan baa dhici karto haddii laakiin labadaa maqsuud haddii marka aanay jiri karin ilaa in la magacaabo mooyaane markaas magacaabidaa wanaagsanaanayso arrintan marka saas ayay dariiq wasada ay ku tahay kullu shardin shardi kastoo laysa fii kitaab illaahi ilaahay kitaabkiisa kitaabka midda kale wax wax lagu naqdinayo naqdiga waxaa weeyaan inuu faa-iido leeyahay oo maslaxa ay ku jirto dadku ay kaga waantoobayaan waxyaabaha laga reebayo laakiin haddaanay kaga waantoobaynin macno ma yeelanaysa iyadana dadna aanay ku dadkii iyo qoladii iyagoo loo danlaa labada aanay ku waantoobaynin tan kale waxaa weeyaan acmaasha daatiga ah ee caradiga ah ee qofka ku kooban oo aan hadda dacwa ku shuqul lahayn qofka in lagu naqdiyaa iyaduna ma aha qofka waxa uu gurigiisa ku dhex sameeyo oo wax isaga iyo rabbigii ka dhexeeya ammaanta dhan in wax lagu naqdiyaa ma fiicna jarxiga iyo tacdiilka marka ummadda dadka la jarxinayaana waxaa weeyaan waa daruuro laga soo reebay xantab xantab oo xan bannaan ayayuu noqday jarxigu li maslaxaana loo reebay waa in maslaxada la joogo marka haddii maslaxadii laga tallaabo oo guryihiisii iyo laga sheekeeyo iyo xaaskiisii iyo gabdhihiisii iyo carruurtiisii la gala in laga sheekeeyo ama laga sheekeeyo beynahu wa beyn allaahi waxa ahoo aan dadka tacalluq ba la lahayn waxay noqonaysaa xan lagu lagu faakihaysanaayo dad badanna arrimaha noocaas oo kalea iyo kalama soocaan walidaalika waana in la kala sooco waxa nusxiga loo sheegaayo iyo waxa loo dadka lagu ceebeynayo ibnu rajab risaaladiisana ha laga fiiriyo alfarqu bayna alnasiixati waaltacyiir naseexada iyo dad ceebeynta farqiga u dhexeeyo qofka muminkaa isaga waxaa weya waa naasix weeyaan ayb amaa bacdu intaa kadib famaa baalu rijaalin rag xaalka shanigoodu shanigoodu waa maxay yashtariduuna shardinayaan shuruudan shuruud shuruudaas oo laysat aan laysat aan kus aan ahaanin fii kitaabillahi ay fii xukmi kitaabillahi ilaahay kitaabkiisa xukunkiisa aan ahayn ama xukunka allaba aan ahayn in la yidhaahdo marka taana waxaa laga macnaynayaa shuruud aan xukunka allaba ahayn macnuhu marka wuxuu noqonayaa kitaabka alle marka la idlaaqo sunnadana waa soo gashaa ayb kullu shardin shardi kastoo laysa fii kitaabillahi ilahay kitaabkiisa ilahay xukunkiisa kitaabkiisa xukunkiisa aan ahaanin dhexdeeda fa huwa baatilun weeyaan wain kaana haba ahaada mi-ata shardin boqol shardi shuruuddu marka waxaa loo qeybiyaa dhowr nooc marka shuruudda laga hadlayo mucaamalaadka dhexdeeda shuruud maslaxadii mucaamalada loo jideeyey ka hor imaanayso waa shuruud baatila bilitifaaq maalan haween buu mehersaday shardi markaasi waxay la gashay maalan ama asagaa shardi wuxuu kula galay inaan u tegaynin haweentaas unan jimaacayna u tegaynin de maqsuudkii nikaaxa ayay ka hor imaaneysaa shardiga noocaas oo kale waa baatil bilitifaaq shardi kalena marka waxaa weeyaan waa shardi aan mucaamalada maslaxadeedana aan waxba u dhibeynin ee oon ibdaal iyo baatil ku keenaynin ka noocaas oo kale haddaan goonidiisa un loo naqdinin oo sharcigu aanay daliil aanu naqdinin ka noocaas oo kale waa inuu bannaan yahay maxaa yeelay almuslimuuna calaa shuruudihim muslimiinta waxay ku heshiiyaan waa shuruudooda lama ciriirino ciriiri lama gelinino ilaa wa ilaa shardi kasto kitaabka ilaahay ha taxoo ha sheega macnaheedu ma aha nacam waa shardi kastoo yacni laysat fii kitaabillaahi yani kitaabka alle xukunkii xukunkii alle kitaabka alle yani xukunkiisa ka hor imaanayo soo ma garan shardigu marka waxaa weeyaan kaasi waa isagu midkaas kuwo waxaa jira beyna beyna oo la isku khilaafayo dadka qaarna ay u celinayaan qaarna aynan u celinaynin nacam inahaasay marka ukala qaybshaan wain kaana mi-ata shardin baha ahaada qadaa-ullahi axaqu wa shardullahi awthaq qadaha alla subxaanahu watacaala ayaa xaqnimo badan oo in la raaca ku xaqnimo badan wa shardullaahi awthaq shardiga alla ayaana adkaansho badanoo xuduudda alle in la raaca ku adkaansho badan wa inama alwalaa-u waluhuna liman actaqa qofkiiwa xoreeyey ayuu u sugnaaday waluhuna qofka wax xoreeyey ayaa iska leh ee uu u sugnaaday ayb wa inama alwalaa-u waluhuna liman actaqa qofkii wax xoreeyey u sugnaaday oo iska leh wacan jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma anahu kana yasiiru calaa jamalin faacyaa wacan jaabir bni cabdillaahi waxaa laga wariyey radia allahu canhuma anahu kaana wuxuu ahaa yasiiru inuu soconayo calaa jamalin rati korkiis inuu ku soconayey fa acyaa waa daalayoo waa noogay ratigii waa socodkiibuu gabay fa araada wuxuu doona an yusayibahu inuu iska sii daayaba oo iska naco meel iskaga daayo oo nafci dambe aanu lahaanin fa laxiqanii fa araada wuxuu doona an yusayibahu inuu iska sii daayo falaxiqani nabiyu sala allahu alayh wali wasalam nabigaa isoo haleelay buu yidhi fadacaanii wuxuu iigu yeeray fadacaa lii waa ii yeeray wadaraba fadacaa lii waa ii yeeray wa darabahu waa rartigiibuu garaacay wax ku dhuftay fasaara shibra sayran fasaara wou socday sayran socod lam yasir milahu isagoo kale aanu soconin uma qaala waxa uu yidhi bicniihi iga iibso biwuqiyatin biwuqiyatin igaga iibso wuqiyad qultu waxaan idhi laa maya uma qaala bicniihi iga iibso fabictuhu biuqiyatin ayaanu k ayaan kaga iibsaday nacam markii danbuu ku celiy waa kaga iibsaday marka waxaa laga qaadanayaa nabiga caleyhi salaatu wasalaam dee wixii mucaamalo ah waxay waxaa yani iga gado waa dhihi karaa qofku yani iib uma rabo waxaan taasina wax dhibaato ah ma laha dayn sidoo kale nin saas oo kale yani dayn u ka dalbaday oo waxaa jira marka yani aan dayntii markaa aanay aysan keenin inuu siiyo taa marka waxa nebigu hadda yani nebigana waa waa garanayey asxaabtuna waa garanayeen waxa nebiga yani xuquuqda nebiga uu kuleeyahay xuquuq nebi marka in laga tagaa ma banaana laakiin wixii aan markaa xuquuq aynu qofka khiyaar uu leeyahay khiyaarkiisa hadduu qaato iyaduna wax dhibaato ah ma laha ayb marka wuxuu leeyahay marka bicnihii iga iibsada fa iga iibsa buu yihi fabictuhu biuuqiyatin baan kaga iibsaday wastathnaytu waxaan aan reebay oo aan yani istinooday ximlaanahu xambaaritaankiisa rarkiisa yani ilaa ahlihi intii guriga ahalkayga intii ka anu ii rarnaado ilaa gurigayga inuu anigu ii rarnaadaan ka aan shardistay laakiin waxaa laga qaadanayaa marka taasi inay banaan tahay nabiga caleyhi salaatu wasalaam marka ratigaan iga iibsabuu jaabir ku yidhi waa ka iibiyey markaasuu wuxuu yidhi waan kaa iibiyey bishardi laakiin aniga ayuu ii rarnaanayaa ilaa guriga gurigayga ilaa ahelkayga taasi marka waa inay bannaan tahay shardigu marka waxaa laga qaadanayaa beec iyo istithnaa inay wada wada jiri karaan beec iyo istithnaa inay wada jiri karaan laakiin istithnaha waa inuu macluum yahay wax la ogyahay inuu yahay oo mathalan qofku inuu yidhaahdo ratigan baan kaa gatay ilaa wax manaafacaadkiisa kamida mooyaane taasoo kale ma la ogola waa inay caddahay waxa lasoo reebaayo gurigan baan kaa iibiyey buu yidhi laakiin bil anuu ii ijaarnaanaya bil ijaarkiisa anaa iskale u ijaarnaanaya wax macluuma waay way banaan tahay falamaa balagtu markaan gaaray ataytuhu waan ula imid biljamali ratigii baan u keenan ula imid fanaqadanii wuxuu ii siiyey oo naqdi ahaan uu ii siiyey thamanahu ratigii ratigii qiimihiisii owrkii uma rajactu waan laabtay ooaan laabtay fa arsala fii irii fa arsala wou diray fii irii raadkayga dabadeedu cid iisoo dabadiray iga soo daba diray fa qaala waxa uu yidhi aturaanii ma waxaa lagu ma ma ii malaynaysaayo ma lagu malagelinaya inaan maakastuka adiga aan ku yacni aan kugu baksay oo maakastuka inaan yacni aan qiimihii kugu dilay oon qiimaha kugu jabiyey inaan ku khiyaaray yani ama aan qiimihii kugu jabiyey liaahuda jamalaka si aan ratigaaga u qaato khud jamalaka ratigaaga qaado oo daraahimaka qaado fahuwa laka adiga ayuu kuu sugnaaday aturaani yacni adiga ma la iga kaa malagelinayaa aniga ma ii malaynaysaa maakastuka inaan markaa aniga kugu gorgoro jebiyey oo kugu qiimo jebiyey ratigaagii liaahuda jamalaka si aan ratigaaga u qaato khud jamalaka ratigaaga qaado wa daraahimaka daraahimtaada qaado fahuwa laka adag adow kuu sugnaaday waxaa laga qaadanaya calam min calaami nubuwa mucjizo mucjizaadkii nabiga sala allahu alayh ali wasalam ka mid ah ayaa laga qaadanayaa ayb taasaa laga qaadanayaa marka nacam ayb nacam ayb taas ayaa marka waxaa laga qaadanayaa calam min aclaami nubuwa inay tahay arrintaas iyadaa nacam tan kale waxaa weeyaan waxaa laga qaadanayaa beec iyo istithna inay bannaan tahay oo ay meel isla geli karaan laakiin istihnauhu waa inuu macluum yahay culamada qaar aan ogolayn waa jirta imaamu shaafici shaafici imaamu shaafici oo kale waa diiday laakiin xadiidka daliiltaas ayuu u yahay ayb waan iyo nabiga yani dabeecad wanaagiisa iyo mucaamalada yani wanaageeda iyo in la dhihi karo qof waxaa kaloo masale kaloo muhimana waa laga qaadanaya masaladaasna waxa ay tahay yacni beeca iyo iyo iyo iyo wax kala gadashada shiraha iyo beeca siiqo mucayana inaan loo shardinin ee iijaabka iyo qabuulku inuu yahay hadba dadka say isku fahmayaan curfiga loo celinayo maxaa yeele nebiga hadda isagaa bilaabay oo wuxuu yihi bicniihi iga iibso waxaan ee qasab maaha yacni cid gaara inay bilowdo qasab kuma aha fabictuhu biuqiyatin baan kaga gaday marka siiqi siyaaqi siaqadii siyaqdii marka qabuulkii iyo iijaabkii oo siyaq mucayana ay taxayaan ma iyaduna yani inaan saas aynaan ahayn can abi hurayrata radia allahu canhu qaala waxauu yihi nahaa rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulku waxa uu reebay an yabiica xaadirun mid xaaira inuu iibiyo an yabiica xaadirun inuu iibiyo mid yacnii reer magaala libaadin oo u iibiyo walaa tanaajashuu ha isfalisinina walaa yabic walaa yabici rajulu ninku yaanu gadin calaa bayci akhiihi walaalkii beeciisa korkiisa walaa yakhdub yaanu doonin calaa khidbatihi walaalkiis doonis ou doonay korkeeda yaanu ku doonin khidbada waxaa marka laba nooc weeyaan haddii marka rido oo xasilay haween baa nin doontay markaasay yacni way ka raalli noqotay ciddeedii bay u dirtay marka mid ama ciddeedii bay isfahmayaano wadahadal u socdaayo waana rukuun ayaa jiro raalli noqosho taasoo kale marka ma banaana in marka la doonto haweentaasoo nin kale uga daba marow doonto laakiin khidbadu haddii ay tahay ninkan guurbu haweentan u sheegay ama ciddeediibuu u sheegay taas keligeed marka waxaa weya taasi waa waa nin kalena waa u sheegan karaa haddaan mar aynan jirin yani rido hadduusa jirin raalli ahaan shaclamid haddaanay jirin waxaana laga qaadanaya xadiidka abi abi jahm iyo xadiidkii iyo ninkii abu iyo mucaawiya labadooduba faatime binti qays bay soo dooneen nebigana markay u timid faatime ay tiri ina aba ina mucaawiyata wa abaa jahmin qad khatabaanii ma aanu dhihin nabiga sala allahu alayh ali wasalam labadooda yaa soo horreeyey ma dhihin rasuulka sala allahu alayh ali wasalam ayb marka wuxuu leeyahay taas marka khidbada waa taas iyado taasaa laga qaadanaya walaa tasal ilmara walaa tas'al ilmar'atu haweenta yaa ma weydiisato yani walaa tas'al ilmar'atu haweenta yaanay weydiisanin dalaaqa ukhtihaa walaasheed furiinkeeda litakfi-a si ay u gedisato maa fii saxfatihaa xeeradeeda wax ku jiro marka macnuhu waxaa weeyaan haweenta yaanay iyaduna weydiisanin oo aynan farin walaasheed kale in la furo maalan ninbaa haween qaba mid kaloo rabaa inuu guursado markaasay tiri guursan maysa ilaa ataa furto taa marka yaanay samaynin oo litakfaa si ay u gedisato maa fii saxfatiha xeeradeeda waxaa ku jiro baabu ribaa wasarfi ribadii iyo sarfigii sarifkiiba u baab yahay axkaamta cadayntooda ribadu waa laba nooc riba alfadli iyo riba nasii'a bay u kala baxdaa ribadu waa laba nooc riba alfadli iyo riba nasii'a riba nasii'a waa midda qur-aanka uu aad iyo aad uga warramay marka riba nasii'a marka waxaa weeyaan qofku inuu qof dayn siiyo ee uu yidhaahdo dayntan qaado marka waxaa weeyaan haddii intaas ay gaarto oo yacni uma dayntiiba uu ka caajizo inuu yidhahdo maalin walba intaasaa ku darsamayso kugu socoto boqol dollar ayuu amaahinayaa markaasu wuxuu leeyahay boqol iyo labaatan isii ama maalin walba waxaa kugu soconayo qiimo hal dollar ama nus dollaraa kugu socda maalin walba waa riba waa riba nasii'a weya waa midda qur-aanku uu ka hadlay mana la ysku khilaafsana taas ribada halkan looga hadlayo laakiin ribada halkan looga hadlayo riba alfadli ayaa la yidhaha riba alfadli riba alfadli iyadu marka waxaa weeyaan axkaamteeda waan ka hadli doonaa waysoo waa imaan doontaa waxa waxyaabaha sarifka iyo ajnaas gaara jinsiyaal gaaray gashaa jinsiyaashaas baa marka axkaam loo dejiyey sharcigu shaaricu u dejiyey oon la kala badin karin ama yacni in meesha lagu kala qaato hoo iyo hoo laysdhaho iyo wamaa ilaa dalika waa ribalfadli cabdullaahi bn cabaas waa diidi jiray isagoo markaa ka qaadanaya laa riba ilaa fi nasii'a ama inama riba riba nasii'a riba taa un baa jirto marka fahamkaas xasriga ayuu qaatay laakiin markii dambe waa kasoo laabtay baa layiri markuu axaadiidtii oo ogaaday marka cabdullahi bn cabaas agtiisa sarifka in la kala yani sida uu sarifka ka qabay inaanay ribo gelaynin ayuu ka qabay oo midda nasiicada keliya buu arkaya laakiin da fuqahada kale ayaa aada iyo aad marka asxaabta iyaga rag fara badan oo asxaabta ka mida iyo sida ay axaadiis nebiga kaga warinayaan waxaa weeyaan waa inay ribadaas ay jirto ribadu marka ribalfadli marka la joogo waxaa in la ogaado mudan waxaa jirto dhowr waxyaabood bay gashaa ribalfadli wax walba ma gasho dhowr waxyaabood bay gashaa waxyaabaha ay gasho shaaricu lix ayuu sheegay nasku xadiidka nabiga sala allahu alayh ali wasalama lix shay ayuu ishaaray lixdaa shay waxay tahay awalan dahabka iyo fidada aldahabu waalfidatu waa labo alburu ama qamadiga bur qamadigaa loo jeedaa ama xindada isku mid waaye ashaciiru heedda tan shanaad waxa ay tahay attamru timirta midda lixaadna waa almilxu cusbada afartaa shan lixdaas shay buu nabigu sheegay sala allahu alayhi waalihi wasalama ayb lixdaas shay ayaa nabiga sala allahu calayh waali wasalama uu tilmaamay ee uu sheegay ayb lixdaas shay baa nabiga sala allahu calayh waali wasalam uu tilmaamay oo si mansuus u tilmaamay yani si nas ahaan uu nabiga sala allahu calayh waali wasalam uu tilmaamay lixdaas marka marka laga hadlayo waxaa weeyaan iyagu waa mansuus ayib mansuus ha ahaadaani haddana waxaa in la ogaado la rabaa ajnaas ayy jinsi iyo sinfi baa jira meeshaan marka la joogo waxna cilla wixii cillada wadaago wixii isku cillo ah sinfi waa hal sinfi wixii aan isku cillo ahayn iyagu marka cillada ku kala baxaayo waa un iska rib rib waa ribowiyaadka unbay ku jirayaan marka sinfi waxaa noqonayo dahabka iyo fidada waa hal sinfi dahabka iyo fidada waa sinfi sababto ah cilladooda waa maxay cillada ribo looga dhigay waa thamaniya thamaniya athamaniyatu waa qiimo labadoodaba waa qiimay leeyihiin kownuha marka ay qiimahaas ay leeyihiin wax lagu kala gato ayay waxay ku noqonayaan markaas ayaa waxay ku noqonayaan maxay ahayd ribowi ay ku noqdeen qeybta kale iyadu waxaa weeyaan jinsina waxaa noqonaya dahabku waa jinsi fidaduna jinsi bay noqoneen soo ma garanin burka iyo shaciirta iyo timirta iyana waa waa waa waa sinfi maxaa yeelay cilladoodu waa maxay waa ducmi waa la quutaa iyaga culamada qaarkoodna cilladooda waa la beegaa bay leeyihi waa keylka qaar waxay leeyiin waa cabirka soo ma kasin laakiin burku wuxuu noqonayaa jinsi gaara shaciirtu jinsi bay noqonaya timirtana jinsi ayib marka culamada marka jumhuuru ahlilcilmi lixdaas keliya ma ahnay dhahaan ribowiyaadka mulxaqaaday sameeyeen waxbay haleeshiiyaan waxay ku daraan dahabka iyo fidada waxaa la haleeshiinayaa waxa wax kastoo la cillo ah waxyaabaha dahabka iyo fidada la cillo noqonayo waa maxay waxaa la cillo noqon karo lacagta lacagtan wax lagu kala gato dahab iyo fiday la cillo tahay ay isku cillo yihiin sababta waa maxay mid kasta maxaa ka dhexeeya waa thaman wax lagu iibsan karo waa thamaniya qiimo gaaruu mid kasta leeyahay yani oo hadda dahab iyo fido waa thaman oo waxbaa lagu iibsan jiray hadda booskooda maxaa galay lacag baa wax lagu kala iibsadaa lacagtaasaana dahabka iyo fidada lagu cabiraa hadba ay la socotaa soo ma garanin waaya marka dahabkii iyo fidadii cila haddii waxaa la haleeshiinayaa in dhahnin lacagta waayahay oo lacagta jinsi bay noqonay fidada jinsi bay noqonay dahabkuna jinsi markaa burka iyo shaciirta iyo timirtana maxaa haleeshiinaysaa wax kastoo la quuto ila cilladu waa ducmi aacaamu biacaam xadiidku saasuu ahaa kaylan bikaylin marka cillatu ducmi marka maxaa yeelan kara galleyda iyo waxyaabahaas oo dhan iyo wax kas iyo masagadi iyo kulligood baa soo gelayaan marka soo ma kasin mid kastaana dee nooc kastaa jinsi gaara unbuu noqonayaa jinsiba ayuu markaa noqonayaa marka walidaalika ribadu kuma koobna lixdaa nooc oo keliya oo waxa kale ribowiyaad ma aha lama dhihi karo mulxaqaad ayaa jiro walidaalika alimaam maxamed bin nasr almarwasi arrintan marka waa ishaaray oo waxau tilmaamay uu yidhi kitaabkiisa kitaabu sunna la yidhaahdo ayuu wuxuu ku yidhi fa amaa man zacama allah anahu laa riba ilaa fi lashyaai sitta qofkii ku andacooda ribo inaanay jirin ilaa ilaa lixdaa shay allatii samaaha nabiyu sala allahu alayh ali wasalam ee nebigu uu magacaabay faqad faina hada qawlu faina hada qowlun khilaafa maa jaat bihi khilaafa maa jaaءat bihi اlأkhbaar waa qowl ka gedisan oo ka duwan waxa ay akhbaartu ku timid can isalafi ay uga timid weliba nacam ayb markaasuu wuxuu yihi wakhilaafa maa ajmaca calayhi ahlu اlfatwa min culamaai ahli اlamsaar waxayna waana qowl waa hadal lagu hadlay oo ka yani waa waxay noqonaysaa wax khilaafsan oo lagu hadlay wixii salafku ay ku ahlulfatwada ay ku ijmaaceen oo min culamaai ahli lamsaar oo dadka yacni magaalooyinka waaweyn culammadooda ka mid ah walaa naclamu axadan min asalafi dahaba ilayhi axad salafka kamida oo yidhi lixdan ayaa ribowiyaadku ku kooban yihiin ma hayno axad yacni salafka ka mida oo yidhi ribowiyaadku lixdan keliya unbay ku kooban yihiin axad yidhi ma hayno oo ma ogin buu yidhi wa riwaayatuhum can daawuus annahu qaala dalika riwaayada ay leeyihiin daawuus baa lixdan ku koobayna laa yasixu ma ansaxayso nacam laa yasixu ma ansaxayso fi saxiixi can daawuus sida daawuus ka ansaxda khilaafu dalika weeyaan taa khilaafkeeda ka ansaxa kitaabu sunna safxada boqol lixdan iyo sideed ilaa boqol lixdan iyo sagaal dabcada daarulcaasima ay daabacday nacam ayuu sidaa ku tilmaamay marka halkaa waxaa laga qaadanayaa marka inay ribowiyaadku marka lixdan inaysan ku koobnayn subulsalaamka waxaan u malaynaya sancaani ayaa wuxuu lixdan keliya inay ku kooban tahay buu dhihi jiray daahiriyaduna sidaasay qabaan laakiin waxaa weeye waad ujeedaa wax salafkii kamida ee laga hayo malahan buu yidhi nacam alimaam maxamed binu nasr almarwasi alimaamu almarwasina khilaafka yacni fiqhulkhilaaf ragga ama yacnii aqaawiisha salafka dadka ugu aqoonta badan buu ku jiray nacam kitaab wuxuu leeyahay ikhtilaafu lfuqahaa la yidhaahdo nacam ayb marka taasaa marka halkaa iyadu marka sidaa in loogu baraarugsanaado axkaamta marka ribowiyaadku shaygu hadduu ribowi yahay xukunkiisa waa maxay waxaa weeyaan wixii isku jinsi ah laba shay isku isku jinsiya marka la isku iibinayo o la kala bedelanayo laba shardi baa la shardinayaa labadaa shardi waxay tahay hoo iyo hoo in lays yidhaahdo taqaabud iyo waxaa kaloo la shardiyaa in markaa yacni iyo iyo mithliya in isku mid in yacni labada shay inay isku mid yihiin xagga cabirka ama waxa ay miisaanku isku mid ay ka yihiin maalan lacag baa lacag lagu gadayaa dollar baa dollar lagu gadaa dollarku waa jinsi jinsigiisoo kale lagu gadayaayo dollar ah lama kala badi karo waana hoo iyo hoo in lays yidhaahdo oo see dollar dollar loogu gadaya waxaa loogu gadi karaa boqol dollar baad wadataa oo xaashi ah marka oo isku dhegan markaasaad rabtaa in lagaaga dhigo konton konton laba kontonaad ama shan labaatanaad in lagaaga dhigo aad rabtaa soo ma kasi marka ma banaana waa kuu sarifayaa waxaan kaa goynayaa yani boqol dollar baan kaa qaadaya sagaashanaan ku siinaya ama sagaashan shan baan ku siinaya ma banaana dadka mararka qaar bay samay jireen oo waa ogaan jirnay waxaa dhici jirtay qof baa lacag bangiga qof baa jaag loo soo qoraya bangiga jaagu ilaa waa lacagoo kale markaasuu bangigii la imaanaya boqol kun oo shilin baa loo soo qoraya markaasaa laleey siddeetan baa lagu siinaya labaatan haddii kale orod bax jaaga meeshaa geynaysidgey waa ribo ma banaana lajaaga lacagta ku taal tiiyoo kale qofkan rabaaye hadday marka labada isku jinsi haddayn dahab baa dahab lagu gadayaa iska dhaaf yacni kanaa kan ka fiican iyo xagga iska dhig mar hadday dahab iyo dahab ma yihiin taqaabud iyo tasaawi baa la shardiyaa inay isku isla eg yihiin hoo iyo hoona in meesha layska dhaho laba shay oo marka isku sinfi ah laakiin kala jinsi ah baa laysku bedelanayaa dahab iyo fido dahab iyo lacag waa la kala badin karaa dollar iyo yacni iyo shilin waa la kala badin karaa laakiin bishardi taqaabud inuu jiro dayn maya taqaabud inuu jiro walidaalika dahabka oo kale in dayn lagu gataa ma banaana oo la yidhaha dahaban kaa qaadanaya lacagta anaa kuu keeni doono ma banaana sababtoo ah lacag iyo dahab waa isku sinfi waa kala jinsi maxaa la shardinaya taqaabud hoo iyo hoo baa la shardinaya maaha inuu mid maqan yahay oo mid maqnaado xadiidkii cumarna waa qisadii cumarna waa udaliilo dalxa iyo qisadoodii ku saabsanayd soo ma garanin nacam marka waxaa laga rabaa qofku marka labadaa shardi taqaabudka iyo tasaawigaa shardi ah haddii ay labada shay isku jinsi yihiin hadday kala jinsi yihiin oo isku sinfi yihiinna taqaabud unbaa la shardiyaa inay isla ekaadaan qasab ma aha maxaa kuu dhiman marka laba aan isku sinfiba ahaynba dahab ayaa maalan waxaa lagu gadayaa shaciir dahab iyo shaciiraa laysku bedelanayaa waa lakala gadan waa taqaabudna lama shardiyo tasaawina lama shardiyo midna labadaa shardi la shardin maayo soo ma kasin lacag ayaad waxaad ku gadanaysaa qamadi dayn waa ku qaadan kartaa inay isla ekaadaanna qasab ma aha soo ma garanin saasay marka axkaamta ribowiyaadku marka waa kaasa intaa marka saasaad u xifdinaysaayb nacam marka ribada marka axkaam iyo sarifka axkaamahoodu waa kuwaasaa nacam can cumara bni اlkhadaab radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulku waxau yidhi addahabu bilwariqi riban addahabu dahab bilwariqi lagu iibiyaa ama lagu bedeshaa wariqu waa fidadee riban ribo weeyaan ilaa haa-a wa haa-a hoo iyo hoo mooyaane oo haddaan hoo iyo hoo lays dhihin waa ribo waalburu bilburi burbur lagu badashaa qamadi qamadi lagu badashaana riban weeyaan ilaa haaa wahaaa washaciiru bishaciirina riban weeyaan ilaa haaa wahaaa ho iyo ho mooyaane ayb nacam marka wuxuu leeyahay aldahabu bilwariqi dahab fida lagu bedeshaa riban weeyaan dahab iyo fida laysku bedeshaa waa ribo ilaa haa wahaa ho iyo ho mooyaane ho iyo ho marka waa maxay waa taqaabud waayo laakiin tasaawi lama shardinayo sababtoo ah dahab iyo fida laba jinsi bay kala yihiin soo ma garanin bacdi naas marka iyagu axkaamtan dadka suuqa ku jira ee ganacsiga sameeya axkaamtan kuma baraarugsana ribo waxay u yaqaanaan riba nasii'a keliya oo riba alfadli maba yaqaanaanba walidaalika waa kuwa waxaa dhici karta inuu yidhaahdo boqolkan ii sarif ee waxaad isiisaa boqolkan dollar ii sarifee labaatan dollar bis isii lama rabo taas marka maxaa yeelay waxaa meeshii ka baxayo marka waxaa meeshii ka baxayo tasaawigii meeshii kama muuqanayo marka waxay tahay boqolkan dollar ii sarif markaa sarifka ka qaadato kadib intaanna ii haay inaad tidhaahdo soo ma garani mararka qaar waxaa dhacayso inuu ku yidhaahdo waxa weeyaan igu soo laabo inuu markaa lacagtii ima wada dhammaystirna boqol dollar baad u keenaysaa markaasuu kuleeyahay wuxuu ku siinayaa wax sagaashan dollar oo kale ah labaatanka kale igu yeelo u kuleeyahay ma banaana iyadana sababto a meeshii waxaa ka baxay taqaabudki oo meeshii waxaa soo gasha nasii'a timid ma banaana waxyaabahaas oo dhan marka qofka inuu iska fiiriyo iska ilaaliyo weeyaan ilaa haa-a wahaa-a mooyaane ho iyo ho mooyaane waalburu bilburina riban weeyaan ilaa haa-a wahaa-a washaciiru bishaciiri riban weeyaan ilaa haa-a wahaa-a wacan abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu ana rasuula اllahi sala allahu alayh wali wasalama qaal laa tabiicu dahaba bidahab dahab dahab ha ku iibinina ilaa midlan bimidlin inuu yahay mooyaane inay isla eg yihiin mooyaane marka waa inay isla eg yihiin marka laba shay oo isku jinsi ah marka marka lakala la kala bedelanayo oo lama dhigi karo dahabkan waa sideed iyo toban kanna waa sa waa waa saddex iyo labaatan maya ama kow iyo labaatan iyo sideed iyo toban ay kala yihiin maya waxaasi marka ma soconayaan haddaad rabto mid xun haddaa haysato sida xadiidka imaan doono iibso lacagtaada ku iibso marka midka fiican ayb laa tabiicu dahaba bidahabi ilaa midlan bimidlin walaa tushifu ha ziyaadinina bacdaha qaarkeed calaa bacdin qaarka kale ha ka ziyaadinina walaa tabiicu lwariqa fida ha iibinina bilwariqi ha ku iibinina silver silver ha ku iibinina ilaa midlan bimidlin mooyaane walaa tushifu ha ziyaadinina bacdaha qaarkeed calaa bacdin qaarka kale walaa tabiicuu minhaa ha gadinina haa'iban walaa tabiicuu ha iibinina minhaa kuwan wax ka mid a haa'iban mid maqan walaa tabiicuu haa'iban ha iibininoo minhaa ka mid a binaajizin mid hadda joogo ha ku iibinina labadan shay mid inuu maqan yahay midna joogo saa ha yeelina isku iibinina maxaa maqan markaas taqaabud baa maqnaanayo maalan dahabkii baad haysataa adiga dahabkaagaa maqan ama fidadaadiyaa maqan ma banaano waa inaad waxaaga keento ho iyo hoolays yiraahda wa fii lafdin lafdi kale dhexdiisa waxaa ahaa ilaa yadan biyadin gacan ka gacan mooyaane ho iyo ho wa fii lafdin ilaa wasnan biwasnin midlan bimidlin sawaan bisawaa ilaa wasnan biwasnin in lagu kala iibinayo mooyaane miisaan iyo miisaan oo isku miisaan midlan bimidlin isku mid sawaan bisawaa isku jin inay yihiin isku mid waayahay wacan abi saciidin alqudriyi radia allahu canhu qaala waxau yihi jaa bilaalun baa yimid ilaa rasuuli llahi buu yimid sala allahu alayh ali wasalama bitamrin buu ula yimid barniyin timir berni ah berni waa nooc timiraha ka mida weeyaan bitamrin buu ula yimid barniyin ah faqaala lahu nabiyu sala allahu alayh ali wasalama nebigu waxa uu ku yidhi min ayna laka haadaa xagow kaaga sugnaaday kan qaala bilaalun bilaal waxa uu yidhi kaana cindanaa tamrun agteenna timir baa ahayd radii-un xun fabictu min oo liidata yacni fabictu minhu waan iibiyey saacayni laba suus bisaacin baan ku iibiyey suus suus tan wanaagsan aan qaatay midda xun oon haystay laba suus oo ka midaan bixiyey yacnii laba suus aan waxaan ku badashay teyda ahayd hal suus oo midan ah timir iyo timir soo isku marka jinsi ma aha timir iyo timir waa isku jinsi maxay ahayd marka maxaa la shardinayana tasaawi halkan maxaa maqan tasaawigii baa maqan waa laba suusoo tana ayaa mid suus midaas a lagu iibsanayaa ayb fabictu minhu saacayni bisaacin baan ku iibiyey liyacama anabiyu sala allahu caleyh waali wasalam si uu nebiga weliba u quuto middan wanaagsan nebigu u cuno marka dadka yani niyad wanaaggu marka shayga xukunkiisa ma bedelayo ogow marka niyadiisu aad bay u wanaagsaneyd haddana laakiin nebigu xukunkiiba u cadaynaya faqaala nabiyu sala allahu aleyh waali wasalam nebigu waxau yihi cinda dalika meesha agteeda awah awah ayuu yihi awah waa kelimatu tawajuc yani waxaad ka xanuunsanaysa weeyaan allah allah yani xanuun waxaad ka xanuunsanaysa awah awah ay atawajacu waan ka xanuunsanaya arrintaa ka xanuunsanaya kale caynu ribaa hiya iyadu caynu ribaa weyaan ribadii lafteedii weeyaan yiri nabiga sal ll slam marka qofku haddii asxaabtii qaarkood ay ka hoos baxaysay arrintan hadda dadkeenna maxaad umalaynaysaa marka dadkeenna xaggay joogaan qofku marka waa inuu beeca intaanu gelin axkaamta ribada iska barto si aanay ribadii ugu soo dhuumanin oo taa ilaahay loogaga cabsado laa tafcal ha yeelin buu yidhi walaakin idaa aradta haddaad doonayso haddaad doonayso an tashtariya inaad iibsato fa bici tamra timirta iibi adiga aada haysato bibeycin aakhara beec kale ku iibi uma shtar iibso bihi isaga markaa ku iibso qiimahaas ku iibso markaa timirta taada gad lacagta aad ka hesho tan waxay kuu goyso kasoo gado arrintan iyada dadaa waxay u daliishadeen waa xeeladaysi xeeladaysi ma aha naam waa xeeladaysi ma aha sida idlaaqeedana waxaa laga qaadanayaa ninka aad ka gadan rabtee timirta kala haysta ama isaga ka gado ama ha ka gadanin waa isku mid qaar baa waxay leeyihiin marka laakiin maaye waxaa laga rabaa inuu cid kale ka gado timirtan liidato markaa isaga markaa u gato middan wanaagsan ayb xadiidku marka waxaad ka qaadanaysaa marka dadka afaadisha ahee waaweyn inay ka qarsoomi karto masaa-isha qaar axkaamtooda nacam laakiin waxaa laga rabaa qofku marka xukunka hadduu jaahil ka yahay qofku markaasna waxa weeyaan ilaahay u qaban maayo laakiin haddaad ogaata ka gadaale waa lagu qabanaya xaaraantii waana marka halis baad ku gelaysaa haddii qofku marka ka waran ay u suurageli karto ee maalin leylana habeen mar walba kitaabkii beeca masaajidka lagu akrinayo isagiina laleey war kaalay dhegeyso aanu rabin marka ee sidaa darteed binaan calaa dalika haddana ribo u u cunaayo mana ogi uu ku leeyahay kaasoo kale waxaa weeyaan maya kaasoo kale tafriidka iyo gaboodfalka uu samaynayaan loogu cudur daaraynin marka jahligiisa wacan abilminhaal qaala waxauu yihi sa'altu baraa bna caazibin ayaan su-aalay wazayda bna arqam can isarfi sarifkan weydiiyey fa kullu waaxidin mid kastaa yaquulu wuxuu odhanayaa haadaa kani khayrun minii waa iga khayr badan yahay aniga taa waxaa laga qaadanayaa marka dadka afaadisha ee waaweyn in fadliga loo ictiraafo iyo waxaa laga qaadanayaa qofku inuu tawaaduco dadka anaa u fiican inuu yidhaahdo ma aha marka ilaahay dadka qaarkood wuxuu ku salladay waxaad garanaysaa inay leeyihiin war meeshaan ka waran magaaladan yaa saasa ama magaaladan ka waran yaa kadaa yaa dacwo yaa kan yeelo markaasu wuxuu ku leeyahay yacnii isagaa issheegaya keligiis ama koox yar buu sheegayaa nacam ma wanaagsana taasoo kale maxaa yeeley ama yacni yani ta waxaa ka daran wayba yani waxaa dhici kara inta aan ogahay hadduu yidhaahdo dhibban mabaa lahane mararka qaar waxaaba dhacaysaba in dadkiiba la yidhaahdo ahlu sunna oo dhanba meeshaas yani hebelaa ka jooga keliya magaaladiina laga yaaba inay laba milyan oo qof degan tahay marka laba milyan oo qof inuu isagu yacni iska xukumo yani waa aaday khatar u tahay nacam aad iyo aaday khatar u tahay tawaaducana waa ka fog tahay inuu yidhaahdo magaaladan anigi iyo hebela ahlu sunna ka joogno oo dadkii kale marka maxaad ka og tahay waxaa kama ogaan kartid ma wanaagsana marka inaad saas ugu dhiirato ama wuxuu leeyahay waxaa dhici karto iska dhaafe waddan dhan ayaa laga yaabaa inuu yidhaahdo waddankaas qof dadka u jawaabi kara diin masaa-il diin ka jawaabi kara maba joogaba inuu yidhahdo yaa usoo tiro koobay ayna marka tawaaduci aawe dadka xaqooda in laga baksiya ma aha qofku inuu yidhaho aniga ma meeshaas kuma ogi caalim oo cilmigiisa oo marka u ixaaleeyo dhib ma laha iyada laakiin inuu jasmiyaa aada iyo aaday khatar u tahay wuxuu yihi marka hada khayru minii wakilaahumaa labadooduna yaquulu wuxuu dhahaya nahaa rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waxa uu reebay can bayci dahabi bilwariqi daynan yani magaalooyin waaweynaan anagu ka hadlaynaa hadda ee meel tuulo ood boqol qof ama konton qof degantaha ka hadli mayna naam kaayaan lagu xambaarin wakilaahumaa yaquulu nahaa rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu reebay can bayci dahabi bilwariq dahab in fida lagu gado daynan yani dayn iyadoo daynan dayn loogu gado dayn ahaan ayb marka dahab in fidal dahab iyo fidal laba jinsi weeyaan waana isku sinfi waxay ahayd marka in hoo iyo hoo lays dhaho hoo iyo hooda marka daynta hoo iyo hoo ma aha mid baa labadooda maqan inuu maqnaada ma banaana lacagta iyaduna waa lamid dahabka iyo fidaday ku qiimo tahay oo yani waxaan ujeedaa qiimanimada ama thamannimaday wadaagaan marka sidaa darteed in lacag iyo dahab marka laysku gadanaayo waa ho iyo ho in lays yira waxaa ay ku dhan yihiin adna waxaa way ku dhan yihiin laakiin haddaad tiraa lacagta waa keeni doonaa maya naam xadiidku taasuu daliil u yahay ayb wacan abi bakrata radia allahu canhu qaal nahaa rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam nabigu wuxuu reebay can ilfidati bilfida fida fida lagu gado wadahabi bidahabi dahab dahab lagu iibinayo ilaa sawaaan bisawaa inuu yahay mooyaane ina eg yihiin mooyaane oo isu dhigmaan wa amaranaa wuxuuna amray an nashtariya alfidata fidada inaan ku gadanno bidahabi dahab kayfa shinaa sidaan doonno laakiin maxaa shardi ahaa hore aada usoo martay kayfa shinaa sidaan doonno laakiin hoo iyo hoo lays yiraahda yani waxuu ka wada hadda sawaan bisawa u ka hadlaya hadda yani dahab dahab markaad ku gadanayso waa sawaan bisawa inuu ahaaday laakiin markaad fido dahab ku iibsanaysid kayfa shita aad ku gadanaysaa xagga yacni miliyada waay oo waa kala badsan kartaan laakiin taqaabudkii waa jiraa wanashtariya inaan gadanno adahaba dahabkii ayuuna amray bilfidati aan ku gadanno kayfa shinaa faqaala waxa uu yidhi oo dahabaa la iibsanaa fidaa lagu iibsanayaa kii horena wuxuu ahaa fidaa la gadanaa dahab baa lagu gadanayaa oo midkood baa dahab haysto qaala waxauu yidhi fasa'alahu rajulu nin baa su-aalay faqaala waxauu yidhi yaddan biyadin gacan gacan ka gacana hoo iyo hoo miyaa faqaala waxauu yidhi haakadaa samictu saasaan u maqlay buu yidhi saxaabigii nacam saa uu yidhi marka in gacan ka gacan ay tahay iyada axaadiidta kalena waaba kusoo aragto nabiga caleyhi salaatu wasalaam loobaba kor yeelay shaki lahaan baabu rahni wagayrihi rahniga heyrkiibuu u baab yahay ribada marka de waa riba nasiicada midda qur-aanka uu tilmaamay waysaan u sheegnay ribalfadlina waa tanaa asnaafteediina waa baratay fiqigumfuqahadu marka hadday ku yidhahdaan shaygan waa ribawi waxay ka wadaan axkaamtii ribadaa ku dureereyso oo aan hadda soo sheegnay iyo sidaan ugaga soo hadalnay waxaa kaloo iyadana jirto ribadu cirdigana waa gashaa oo qofka hadduu ku caayo hal mar inaad saddex jeer caysa ma aha waa ribo inaad uga badaysa ma aha can caaishata radia allahu canha an baabu rahni raantiibuu ubaabahayey wagayrihi iyo hayrkii axkaamta raanta halkana lagu cadaynayaa raantu ma'kuudatun min alxabsi ayaa laga qaatay kullu nafsin bimaa kasabat rahiina way u xabisan tahay weeyaan maxaa yeele qofka wax waxbaa laga xabisayaa sideeduna waxay ku timaadaa waxaa weeyaan qofku yani qofbuu wax ka amaahanaya markaasu wuxuu leeyahay ii dhig rahan inaad si aada iigu keento markaasaad rahan dhigaysaa rahantu marka safar iyo marka lagu jiro qur-aankaaba tilmaamay wain kuntum calaa safarin walam tajiduu kaatiban farihaanun maqbuuda laakiinse xadar marka qofkoo magaaladiisii joogo oo aan safar ahayn rahan mucaamaladeed ma geli karaa ha xadiidka soo socdaan ku arki doonaa marka qofku marka shayga ou laakiin rahanta u dhigo waxaa weeyaan shayga rahanta qofka u dhigo sideeda inuu usoo celiyo hadhow laga rabaa loogu dhiibo marka adiga qofka marka haddii rahantu ma isticmaali karaa qofka maalan gaari oo kale ayaa rahan loogu dhigay baabuur baabuurkii ma ama neef irmaan ayaa rahan ahaan loogu dhigay neefkaas marhuun ayaa la yidhaha soo ma garanin marhuuntaas marka waxaa weya waa neef waa irmaan yahay caano ayaa laga lisaa ninka markaa dee rahanta loo dhigay agtiisa la dhigay waxaa u bannaan inuu markaa murtahinka waxaa u bannaan inuu maasho caanahaas isticmaalo cabo isna maxaa laga rabaa inuu neefkaas masruufo intuu hayo intuu hayo waa masruufaya masruufkaasuu ku cunayaa marka caanihiisa addahru yurkab kadalika gaadiid oo kale adduunya waad raaci kartaa waa isticmaali kartaa laakiin nafaqadii nafaqadiisii iyo hawshiisii adiga ayaa markaa laga rabayaa can caaishata radia allahu canha ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam ishtaraa min yahuudiyin yahuudi ayuu ka iibsaday dacaaman cunto wa rahanahu shaciir buu ka gatay wa rahanahu wuxuu u rahan dhigay dircan dirci oo min xadiidin bir ka samaysan ayuu rahan ahaan u dhigay xadiidka waxaa laga qaadanayaa marka rahantii qofkii oo joogo oo aan safar ahayn inuu mucaamaladaa ku mucaamaloon karo ayb maxaa yeele riwaayaha waxay tilmaamay madiine ayayna ayay arrintaas ka dhacday waxaa kaloo laga qaadanaya gaalada in lala macaamili karo oo mucaamaladooda mucaamalatul kufaar inaysan mucaamala faasida inaynan ahayn ayb oo xadiidku marka mucaamalatul kufaar buu daliil u yahay maxaa yeele nin yahuudi ah ayuu nabiga la macaamilaya sala allahu alayh ali wasalam macaamiladu marka qofka gaalka lala macaamilaana waa in loo oofiyo wixii lagula ballamay in loo oofiyo almuslimuun yani waxaa weeyaan qofka almuslimuun calaa shuruudi muslimiinta shuruuddooday kasoo baxaan shardiga aada la gasha marka waa inaad kasoo baxdaa ee lama rabo sida yahuud oo kale laysa calaynaa fi lumiyiina sabiilun ay dhihi jireen carabta annaga yacni wax dembi ah xaggooda dusheenna kama aha oo waxaan rabnaa xoolahoodaan iska qaadanaynaa waa dhacaynaa waa khiyaanayn waa khiyaamaynaa islaamku marka khiyaano iyo tuuga ma ogola nacam dadka qaar baa marka waxaa weeyaan gaaladii jeebkooda intay gacmaha gashtaanay kasoo xadaayaan lacag iyo sariiqada islaamku ma banaynin la gaalna lama xadi karo muslimna lama xadi karo ma banaana tuugadu marka waa xaaraam sideedaba nacam ayb dadka qaarkoodna waxaa weeyaan dunuub waaweyn ayagoo ku jirood arkaysaa waxay iska ilaalinayaan gaal wax ma laga ma ka gadanayno wax lagama gadanayo kale ka hadlayaan nacam gaalka aslan in wax laga gataa way banaan tahay laakiin maslaxada hadii maslaxadii haddii lagu heli karo qof muslim in laga iibsado waa in muslimka laga iibsadaa si lacagtaadii iyo dhaqaalahaagii xaggaasba aanu u aadinba nacam taas iyada waa mas'alo kale laakiin beecooda iyo mucaamaladooda mucaamala faasida miya may iyadu mucaamala faasida ma aha wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wali wasalama qaal rasuulku waxau yihi matlul haniyi haniga meermeerintiisa qofka wax haysto meermeerintiisa dulmun weeyaan fa idaa utbica haddii la raaciyo axadukum midkiin calaa malii-in mid wax haysto falyatbac ha raaco xadiidkan marka nabiga sala allahu alayh wali slam wuxuu leeyay matlu lhaniyi haniga qofka wax haystaa meermeerintiisa dulmun weyaan adulmi matli marka meermeerinta waay hanigana waxaa wey qofka markaa deynta iska bixin kara nin baa mathalan deyn buu nin ka qaatay deyntii xilligeedii waa gaaray waa inuu usoo gudo u siiyaa deyntiisii isagoo marka wax haysto wax heli karo inuu meermeeriyo ma ah nacam ee uu yihaha berri iisoo laaba iyo berri dambe iisoo laaba iyo maya matlul haniyi wasfigan hanigana waxaa weeyaan mafhuum baa laga qaadanaya mafhuumka laga qaadanayana waxaa weeyaan qofka aan haniga ahayn meermeerintiisu inaynan dulmi ahayn ninki aan waxba haysaninba matlul haniyi dulmun weeyaan waa dulmi xadiid kale wuxuu leeya yuxilu cirdahu wuxuu xalaalaynayaa cirdigiisa iyo iyo cuquubadiisaba waa la xabisi karaa waana la yani ninkan waa imeermeeriyey waa la dhihi karaa oo cirdigiisa halkaa waa lagu jeexi karaa qofkii uu meermeeriyey baa saa dhihi karaa weyaan laakiin hadda waalidkaa oo kale ka waran marka ma yeeli kartaa maya sidaa waalid lama adi lagu ciqaabi maayo waalidkaa falaa taqul lahumaa uffin ufa dhihin baa lagu yidhi inaad xabsi gelisaa deynan kuleeha u gelisaana waaba kasii dhibka dhib ka badan weeyaan uf iyo taas waxaa dhib badan in xabsi waalidkaa aad gelisa taa marka iyad waa laga reebaya matlul haniyi dulmu meermeerinta hanigu waa dulmi fa idaa utbica axadukum marka si arrintaa aynanba u dhicin ba sharcigu wuxuu sameeyey wuxuu ku dadaalaa sharcigu tabri'atu dimam dimooyinka inuu beri ka dhigo u ku dadaalaa walidaalika mucaamalaad badan ayaa waxaa loo jideeyey dadka mas-uuliyadooda iyo waxa dul saaran inay beri yani mwaxaan ujeedaa yani waxa dul saaran waajibaadka inay ka dhacaan darteed sidaa darteed marka tanaa kamid a xawaaladaa kamid a faidaa utbica axadukum midkiin haddii la raaciyo calaa maliin mid wax haysto falyatbac ha raaco oo ninkii maalan deyn baad igu lahayd aniga oo anaa deyn laygule adaa deyn igu leh anna nin kalean deyn kule ku leeyahay si aan aniga beri u noqdo marka dimadaydu beri u noqoto yaa waxaan ku ixaalaynaya waxaan kuleeyahay warniyahow ninkaa aad hebel deyn baan ku leeyahay oo lacagtaad aniga igu lahayd ninkaas ka qaado xawaalad taas weeyaan midda fiqiga iyo kutuba aad ku arkayso xawaaladan dadku hadda ay xawaalad u yaqaanaan taa iyadu ma aha naam taasi marka way bannaan tahay falyatbac ha raaco waanabi xawaaladii marka inay saa ku bannaan tahay naam wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam maxaa yeele ninkan muxiilkaa dimadiisa beri ku noqonayso wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalama ow qaala ama waxa uu yihi samictu nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabigaan maqlay yaquulu isagoo leh man adraka qofkii haleelo maalahu maalkiisa bicaynihi nafsad ahaantiisa ku haleelo cinda rajulin nin agtiisa ku haleelo ku arko ow insaanin ama cinda insaanin insaan agtiisa qad aflasa qofkaas oo qad aflasa cayrtoobay fa huwa isaga ayaa axaqu bihi ku xaqnimo badan min gayrihi kaga xaqnimo badan halkan baabu tafliis buu ka hadlayaa qofku hadduu muflis ou noqdo muflis marka waa maxay waa ninka xoolihiisa iyo deynta lagu leeyahay deynta lagu leeyahay badan iflaasku marka waa kaasaa soo ma garanin xoolaha lagu leeyahay iyo deyntiisa xoolaha lagu leeyahay badan ayib ninkaasoo kale marka dadkii deynta ku lahaa xoolahoodiiba u haystaa lacagtii ma bixin karo ma gudi karo markaasaad waxaad ku aragtay xoole aad adiga ka gaday oo lacagteediina uunan ku siinin ood ku leedahay iyagoon isbedelinoo sidoodii baad ku aragtay waa qaadan kartaa nin iyo maalkiis aragtiyaa ka dhexayso lagaga qaaday waad qaadanaysaa marka ayb xadiidka marka waxaa laga qaaday waxaa laga qaadanayaa ninka baa'ica ah maalkiisi lafsad ahaantiisa hadduu arko ninkaana uu ceyrtoobay oo aanu iska bixin karin maalkiisa waa qaadan karaa waxaa laga fahmayaa marka maalka cayntiisa hadday isbedesho nuqsaan baa ku dhacday oo kale waa isbedesha ma qaadan kartid dadkaa deynta kulahaad ula siman tahay markaas waxaa kaloo laga qaadanayaa sidoo kale ama loo shardiyaa hadduu wax ku siiyey maalkiibau qeyb kaa siiyey masalan waxuu kaasoo gatay alaab alaab alaabuu kaa gatay ninkan daynuu kaaga gatay laakiin deyntii nus buu ku siiyey lacagtii nus baa kugu dhinay alaabtu ma qaadan kartid alaabtii waa ceyrtoobay markaa kadib alaabtaadii caynteedii ma qaadaysid markaas sababta waa maxay xadiid kale ama riwaayo kale marka waxay tilmaamaysaa iyada oo abu daawuud iyo ay warinayaan inaadan qaadi karin nacam ayb oo laa yaqbidu min thamani mabiicihi shay-an saasuu shardinayaa nacam ayb oo kaasi marka fa huwa uswat lghuramaa xadiidka abu daawuud baa caddaynaya xadiidka abu daawuud iyo dacfi iyay ku sheegeen laakiin xaafid ibnu xajar xadiidku waa saxiix yeelay duruq buuna ku saxiix yeelay sidoo kale sheekh alalbanina irwaaga waa ku saxiix yeelay isaguna marka waxaa laga qaadaa marka laba shardi baa marka meeshan ku taalo shardi waxaa weeyaan waxau yidhi man adraka qofkii haleela maalahu maalkiisa bicaynihi ku haleela maxaa ku baxaaya maalkii cayntiisi inay isbedeshay ma aadaysid marka ma qaadin kartid marka uswatulghuramaa a la yidhaha ninkan dadka tirada badan ee deynta kule nin kamida baa tahay markii xaakimka uu xajri kusoo rogo maalkiisii xaraasho wixii lagaa siiyaad qaadanaysaa soo ma garanin waxaa kaloo shardi kalena xadiidka abu daawuud baa tilmaamay oo waxay tahay waa qofka haddii goorma marka uu maalkiisa qaadan karaa waa haddaan waxba laga siinin qiimihii lacagti deyntii haddaan waxba looga gudin haddii deyntii aad qeyb jaa ka qaadato laguu guday xoolahaygii yani aragtiyaa naga dhexayso waa qaadanaya iyadana maya nacam man adraka maalahu bicaynihi qofkii haleelo maalkiisa cayn ahaantiisa cinda rajulin nin agtiisa ow insaanin ama insaan agtiisa qad aflasa ninkaasoo cayrtoobay fa huwa axaqu bihi isaga ayaa ku xaqnimo badan min gayrihi kaga xaqnimo badan oo haddii intaa marka aadan maalk deyntiina aan wax lagaa siinin maalkaagiina uunan isbedelin adiga waa soo qaadanaya dadkaa kale lamid ma ahid markaa deynta ku leh soo makaasin culamada qaarkood marka waxay yidhahdeen qad aflasa inuu mu ceyrtoobo iyo inuu geeriyoodo waa lamid iyadana nacam deyn baa lagu laha waa geeriyooda maalkii baa yaallo mana gudi karaan maal lagu gudaana lama haayo waa qaadanaysaa na wacan jaabir bn cabdillaahi radia allahu canhuma qaala waxau yihi jacala wafii lafdin qadaa jacala wuxuu yeelay wafii lafdin qadaa wuxuu xukumay annabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabiga bishufcati shufcadiibuu xukumay fii kulli maa shay dhammaantiisoo lam yuqsam aan la qaybinin faidaa waqacat alxuduudu hadday dhacdo xuduudii wasurifat iduruqu jidadkiina la kala leexiyo falaa shufcata shufca ma ahaanin shufcadu shufcadu sharcan waxaa la yidhaahdaa intiqaalu xisati shariikin ilaa shariikin kaanat intaqalat ilaa ajnabiyin bimili lciwadi lmusamaa laba nin baa shirka ahay dhulay shirka ku ahaayeen nusii nus bay u kala lahaayeen dhulkiina waa isugu wada darsan yahay oo xuduud ma kala laha nin ayaa qeybtiisii gaday nin kaloo ajnabi ah buu ka gaday nin kalou ka gaday ninkan marka meesha lagu reebay ee dhulkiisii ku haray waxaa u bannaan ninkii meesha yimid ee gatay inuu yidhaahdo war lacagtaadii hoo iska bax ee uu kala wareego dhulka isaga ku wareego sababta sharcigu u eegayana waxay tahay ninkan derisnimadiisa ma yaqaana ninkan kale marka dararkaasaa la nacayaa ninkan loo nacayaa shufcadu marka waa shufcaysigu marka sidaas weeyaan shufcadu marka maxay gashaa shufcadu waxay gashaa awalan maal mushaac ah mushaac waxaa la yidhaha maal yacni yacni aan kala qaybsanayn oon dadka u kala go-nayn ayay gelaysaa tan labaad shufcadu manquulaadka waxyaabaha lana hantida maguurtada ah iyo midda guurtada ah tay gashaa maguurtaday gashaa hantida guurtada guurguuraysa ma gasho manquulaad baa la yihaha ta kalena caqaar waay caqaartay gashaa xadiidkan baana daliil ahoo waxaa fa idaa waqacat alxuduudu wasurifat iduruqu falaa shufcata haddii xuduuddii la kala leexiyey hadday xuduud dhacdo yacni dadkan ay dhulkoodii kala goostaan wasurifat iduruqu duruqdiina la kala leexiyo nin walba albaabkiisa samaysta iyo jid laga soo gala u samaysto shufca markaa ma jirto laba ninoo ninkan xoolihiis waa gadan karaa kana waa gadan karaa xanafiyadu iyagu waxay qabaan shufcadu waxay kaloo ku sugnaataa biljiwaar derisnimada shirka kuma sugnaato cilada shufcada culammada jumhuurtu waxay ka dhigaan waa shirkada shirkada weeyaan xanafiyadu laakiin waxay leen maya deriska xataa adiga daartaada haddaad gaddo hadda cinda alxanafiya gurigaaga haddaad gaddo ninka deriska kulaa waxaa u banaan ninkaad ka gadda inuu intuu lacagta siiya bax yidhaahdo mana diidi kara kaas kale marka waxay leeyihin sababtoo xadiid waxay qabsanayan aljaaru axaqu bishufcati aljaaru axaqu bisaqabihi deriska asaa ku xaqnimo badan deriska kale wixiisa bisaqabihi ku dheganaanshada uu ku dhegan yahay darteed laakiin culammada jumhuurta waxay ku macnayeen shariiga laftirkiisa deris waa lagu ilaaqi karaa waana lagu sheegi karaa ayb wacan jaabir bn cabdillaahi qaala radia allahu canhuma qaal jacala wafii lafdin qadaa wuxuu xukumay anabiyu sala allahu alayh ali wasalam bishufcati buu xukumay fii kulli maa shay dhammaantiis lam yuqsam aan la qaybinin faidaa waqacat ilxuduudu hadday dhacdo shayga markaa la qaybiyaa marka shufco ma galo faidaa waqacat ilxuduudu hadday dhacdo wasurifat iduruqu duruqdiina lakala leexleexiyo falaa shufcata shufca ma ahaanin wacan cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma qaal waxa uu yihi qad asaaba cumaru cumar wuxuu helay ardan dhul bikhaybara khaybar dhexdeeda khaybar faata nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabigu u yimid yasta'miruhu xaal uu ka idin dalbanayo ama ka amar dalbaayo fiiha amar uu ka dalbaayo rasuulka sal ly slam fiiha shanigeeda dhulkaa shanigiisa faqaala waxau yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahi inii anugu asabtu ardan dhul baan helay bikhaybara lam usib maalan maal ma aanan helin qadu hadda ka hor huwa isaguba anfasu ka wanaag badan cindii aniga agteyda minhu ka maal ka qaalisan oo ka wanaag badan ma aanan helin famaa ta'murunii bihi maxaad iga faraysaa waxaa laga qaadanayaa shayga qofka uu jecel yahay inuu alle ugu dhawaado asxaabtuna inay sidaa ahaan jireen iyo fadliga iyo diinta cumar lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun abuu dalxa qisadiisana waa la soconaa beertiisii bayraxa waxaa iyadana sidoo kale laga qaadanayaa marka aad camal rabto shay inaad waqaftoo kale inaad la tashato dadka ahlu cilmiga ah si ay kugu sheegaan waxa kugu fadliga badan fa qaala waxauu yidhi inshita haddaad doonto xabasta aslahaa asalkeedii baad xabisaysaa watasadaqta bihaa waadna sadaqaysanaysaa asalkeedii baad celinaysaa watasadaqta bihaa waadna sadaqaysanaysaayo waxa kasoo baxo ayaad sadaqaysanaysaa waa waqafkii weeyaan marka taxbiiska iyo waqafku waa isku mid marka waa cibaado marka dadku ahlu xijaazna ay aada u yaqaaneen ilaa maantana ay aada u yaqaanaan weeyaan waxa waqafka loo yaqaano in shita xabasta aslaha asalkeedii baad xabisaysaa watasadaqta bihaa waadna sadaqaysanaysaa qaala fatasadaqa bihaa cumaru cumar waa sadaqaystay hayra anahu laakiinse isagu hayra anahu laakiinse dhulkaasi laa yubaacu laiibin laa yubaacu asluhaa asalkeeda la iibin maayo walaa yuhabu la hibayn maayo walaa yurafu la dhaxli maayo waxaa laga qaadanaya waqafka shuruud in loo samayn karo qaala fatasadaqa cumaru cumar waa sadaqaystay fi lfuqaraai buu ku sadaqaystay fuqaradiibuu ku sadaqaystay wa fi lqurbaa qaraabadiisa wa fi lriqaabi addoommada wa fii sabiilillahi jihaadka wa bni sabiili musaafirka wadayfi martida in waqafka jihooyinkiisana la cayini karaa laga qaadan karaa jihooyinka loo cayina keliya unbaana lagu bixinaya markaas oo ninka waaqifkae wax waqfaya waa soconayaan shuruudihiisa haddaanay shuruudda kitaabka alla ka hor imaanaysa aanay ahayn laa junaaxa dembi ma ahan calaa man qof korkiis waliyahaa yani weliyahaa maamulo maamulo an yakula minha inuu ka cuno qofka maamulaya waqafkan ka shaqaynaya inuu wax ka cunana wax dembiya korkiisa ma ahanin waa ka cuni karaa bilmacruufi laakiin si macruufoo la yaqaano curfiga iyo caqliga iyo sharcigaba macruuf ku ah aw amase yudcima inuu quudiyo sadiiqan saaxiib uu leeyahay saaxiibkiis meesha kusoo booqday inuu wax ka siiyo quudiyo hayra mutamawalin fiihi hayra mutamawilin isagoon maal ka dhiganaynin fiihi kaa dhexdiisa wa fii lafdin hayra muta'ahilin isagoon maal ka dhiganaynin isagoon maalaysanaynin oon maal ka dhiganaynin waa iska cuni karaa wabillahi tawfiiq wsala allah wasalam calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam